waxa uu ahaa barnaamij labaatan qayb ka kooban oo aynu kaga hadalnay dhibaatada teeda muuqata iyo midda qarsoon oo ay wajahayaan walaalaheena turkistaanta bari maalmo ayay nagu qaadatay inaynu magac u doorno barnaamijka maxaa yeelay waxaana hor yeelay magacyo dhowr ah oo mid kasta ku habboon in uu qaato barnaamijka kuwaas oo laga dhadhansan karay dhibaatada haysata dadka aynu ka hadlayno muddada aan duubayay barnaamijka waxaan dareemayay xanuun murugo ciil xilliyada qaarna idin ayaan la yara hakinayay duubista barnaamijkan waa dad xabsiyo qarsoon lagu qariyey oo ay adag tahay in wax badan laga ogaado xogaha laga heli karo dadkaasi waxay ahaayeen kuwa satalaydka uu soo gudbiyey iyo kuwa dad ka baxsaday xabsiyada ay ka sheekeeyeen dadkan waxaa ka aamusay oo ka jeestay dunidan awoodda maadiga ah iyo ismaquuninta ku dhisan qayb kasta oo barnaamijka ka mid ah waxa uu ka sheekaynayaa mugdiga iyo murugada ay ku jiraan walaalaheena turkistaanta bari inta nool ee xabsiyada ku jira allah un ayay u xisaaban yihiin kuwa dhintayna tira lagama hayo dadka xidhan ee maxaabiista ah waa ay dhaafeen boqolaal kun kumannaan kun oo waxa ay marayaan malaayiin ruux oo muslimiin ah qoysaska muslimiinta way kala daateen hooyooyinka iyo carruurtooda ayaa kala lumay aabbayaal iyo ubadkooda ayaanan weligood is arag kuwaas oo ay kala qariyeen xabsiyada iyo geerida waa ummad nasiino neecaw iyo nafis loo diiday dulmiga dadkaasi lagu hayo waxa uu gaadhay in la baabi'iyo oo meesha laga saaro dhaqankooda diintooda iyo jiritaankooda ma jirto maxkamad ay gooriyiin la geeyo oo lama weydiiyo inay dembi galeen iyo in kale ma helaan wax garsoor ah ma jirto dadkan cid dhegaysata oo wax ka weydiisa mahadhada iyo joogtada ay la nool yihiin hoggaamiyaasha dabadhidhifyada ah ee ku dulhabsaday caalamka islaamka waxay door bideen inaysan ka damqan isweydiin dhibaatada haysata walaalaheena turkistaanta bari iyagoo doortay macaashka iyo xasiloonnida siyaasadeed oo ay shiinaha ka heleen dowladaha qaar ee dalalka islaamka ka jira ayaa si buuxda u taageeray siyaasadda shiinaha ee ka dhanka ah walaalaheena nalajasadka ah ee turkistaanta bari salaada looma ogola haysashada iyo akhrinta kitaabka qur-aanka kariimka ayaa lagu ciqaabaa iska daa in ay ku dhaqmaan hadiyadaha ugu qaalisan ee dadka ay gooriyiinta isweydaarsadaan waa kitaabka qur-aanka kariimka qofkii kitaabka loo geeyo aad buu u farxayaa waana uu qarinayaa si aysan u arkin mulxidiinta shiinaha waa dad dhaawacan oo dhiigga uu qulqulayo islamarkaana haysan cid u hadasha oo dhibaatadooda muujisa muddada aan ku jiray soo jeedinta barnaamijkan waxaa si gaar ah ii taabtay dhibaatada ay la kulmeen haweenka turkistaanta bari xadgudubyo kala duwan sida sharaf dhaca kufsiga ay la kulmayaan haweenka waxaa la odhan karaa waa kuwa ka daran dilka waxyaabaha aadka ii murujiyey sidoo kale waxaa ka mid ah in mulxidiin shiineys ah ay qayb ka yihiin oo lala dejiyey qoysaska muslimiinta ma jirto cid diidi karta ragga shiineyska ah ee sida qasabka ah kula nool qoysaska muslimiinta marka gabadha muslimadda ah laga xiro saygeeda ama uu dhinto waxaa guriga toos ula wareegaya oo booska ninka dhintay gelaya ninka shiineyska ah ee qoyskaasi lagu soo dhex darsaday dhaqankii islaamka ee liitay ayaa durbo meesha ka baxaya waxaana hoggaanka guriga iyo wax kasta oo ka socda la wareegaya ninka shiineyska ah ee dowladda ku darsatay qoyska gabadha muslimadda ah ee laga geeriyooday ama saygeeda la xiray ma lahan wax doorasho ah xilliyada qaar waxaa dhaca guurwadareed oo waxaa la soo qabqabtaa dumar badan oo muslimiin ah kadibna waxaa si qasab ah loogu guuriyaa rag mulxidiin shiinays ah halkan waxaa ka muuqda oo looga gol leeyahay in mustaqbalka la waayo jiilka hadda jira lana helo jiil cusub oo ku qalabaysan dhaqanka shiinayska dumarka xabsiyada ku jira hal un ayay xorriyaddooda ku heli karaan waana inay ka tanaasulaan diintooda ayna oggolaadaan guurka nin u dhashay shiinaha kuwo badan oo dumarkaasi ka mid ah ayaa oggolaaday sidaas ayaana xabsiga looga sii daayey haatanna waxa ay haystaan oo weli ay sii dhaldhalayaan ubad shiinays ah laa xawla walaa quwata ilaa billaah xilliyada habeenkii gabdho badan baa lagala baxaa xabsiyada dibna looma arko iyadoo waxaas oo dhibaato ah iyo ka badan ay haystaan walaalaheena ayaa waxaa xanuun iyo hadalhayn igu dhariyey inay jiraan dalal badan oo ay ku nool yihiin shucuub muslimiin ah kuwaas oo xiriir ganacsila leh shiinaha halkii ay walaalahooda garab istaagi lahaayeen oo xiriirka loo jari lahaa shiinaha muddada koobneed ee aan isweydiinayay muslimiinta xiriirka ganacsila leh shiinaha ayaa nafteeda hordhigay horta adigu ma ka nabad qabtaa arrinkaasi waxaa ii soo baxday maya maya maya maxaa yeelay waxaa guriga ii yaala ama jeebka iigu jira ama ii xiran ama aan wataa alaab laga keenay shiinaha oo ganacsato soomaaliyeed ay noo keeneen adiga hadda i dhegaysanaya muxuu shiinaha leeyahay oo aad wadataa ama kuu yaala guriga dib u baar oo milicso yaanan kaa mashquulinin dhegaysiga qormadan ee bal eeg un moobeelka aad wadato oo ay u badan tahay in ay soo farsamaysay dowladda shiinaha ama shirkadahooda haddaannu nahay ummadda soomaaliyeed maxaa nagala gudboon dhibka haysta walaalaheena turkistaanta bari sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin kana mid ahaa dadka nagala qayb qaatay barnaamijkan ayaana siinaya jawaabta su'aashaasi dhibaatada ka taagan turkistaanta bari iyo dhulalka la midka ah sida falastiin waxaa la doonayaa in ummadda soomaalidu mar waliba maanka ku hayso oo la tacaadufto maxaa yeelay muslimiintu waxay ka dhigan yihiin jir qura oo haddii xubin ka mid ay xanuunsato ay inta kale la qaybsanayso xanuunka iyo soo jeedka facan nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wa taraaxumihim wa tacaadufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri walxuma saxiixu lmuslim dhegaystow adiga hadda dhegaysanaya qormadan waxaa laga yaabaa in ay kuu fadhiso oo dhib uusan ku haysanin noloshaadana ay caadi tahay bal isweydii maxaa kuu qorshaysan maalin uuma ka qayb qaadan doontaa sidii dadkaasi cadaalad ay u heli lahaayeen oo xaqooda loo soo dhicin lahaa